wasaaradda deegaanka iyo cimilada maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan lagu soo bandhigayey mashruuc loogu talagalay dhaqan abuurkaasi oo loogu talagalay haweenka ku nool xerooyinka barakacyaasha ah kulankan ayaa inta uu socday waxaa lagu soo bandhigay waxsoo saarka farsamada gacanta ee haweenka ku nool xerooyinka barakacyaasha ah ee ku yaala magaalada kismaayo maslax mawliid maxamed agaasimaha waaxda kheyraadka dabiiciga ah iyo dhirta maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan
runtii waxaa maanta sharaf inoo ah inaan maanta halkan ku daafurayno waxsoo saarkii mashruuca asaga ahaa runtii maanta idin muuqato waxaa qalabka hortiina yaallo ood aragteen runtii waxaa leeda waa qalab qiimo badan wuxuu runtii maarata ilaalinayaa deegaanka badqabkiisa iyo maarata nadaafadiisa intaba ahdaafka marka mashruucan ahdaafyada laga lahaa way badnaayeen mid ka mida wey midkan mashruuca waxaa hore loo distribuutgariyey ama loo qaybiyey dhuxusha macmalka ah ayaa hore loo ayaa dadka loo gaarsiiyey waxaa kaloo jiray dhir fara badan ilaa shan boqol geed in la talaalay laguna abuuray deegaanka lagulow maantana in lasoo saaray qaybtan aad arkaysaan isugu jirta saliyadii la fidsanayey masafadii raashinka lagu haadinayey dambiilihii alaabta lagu qaadanayey iyo babiskii maaratay intaba alaabta aad arkaysaan runtii waa alaab maarata hidiya dhaqanka runtii wadanka oo lahaa wey saas daraaddeed hadafka marka mashruucan laga lahaa waxaa weeye in dadka uu abuuro nolol dadkii soo barakacay ee ka yimid maaragtay abaarihii xoolihii ay dhaafiyeen inuu horta shaqo abuur inuu noqdo oo maarata income ay ka helaan qodobka koobaad waa kaas qodobka labaadna inuu deegaanka inuu ilaaliyo maxaa yeelay dadku waxay inta badan isticmaalaan caagado waxay isticmaalaan waxa loo yaqaano bacaha soo marka dambiisha iyo maaragtay maanta la soo saaray waxay bedel u tahay oo ilaalinaysa deegaanka in bac dambe in laga isticmaalo taas daraaddeed wasaaradda marka waxay dhiirigelinaysaa barnaamij mashruuca noocan oo kaleeta runtii in mar waliba maaragtay mujtamaca maaragtay lagu dhiirigeliyo laguna gacansiiyo runtii waxaan bogaadin iyo ammaan u joodinayaa hay-adda jaaizad oo runtii lafdhabar u ah barnaamijkan asaga runtii fankii dhaqaalahana ku bixisay sidoo kaleeto waxaan bogaadin aan u joodinayaa haweenka soomaaliyeed runtii mashruucan barnaamijkan u istaagay inay soo saaraan dirmahan quruxda badan saliyadan aad arkaysaan dambiilaha maaragtay babisyada runtii farsamadan waa hore ayaa noogu dambeysay farsamadan marka waxaan rabnaa marka hadda wixii ka dambeeya inay joogto noqoto wax soo saarkeeda waxaan kaloo ugu talagalnay barnaamijkan inuusan joogsanin uu noqdo barnaamij waaro waxa afka qaal aad ugu yihahdo sustainability mashruucan wuxuu noqon doonaa insha allah haddii laa idmo mashruucii sustainability inuu noqdo oo ka noqdo waddanka deegaanada jubbaland saas daraaddeed mashruucan waxaa ka shaqeeya ilaa soddon haween ah ayaa barnaamijka gacanta ku hayo oo wax soo saarkiisa runtii qayb weyn ka qaatay iyaguna waxaan leenahay hooyooyinka aad baan u bogaadinaynaa waxaan leenahay miisaanka xasaanaadka allah idinku daro inshallah haddii aad maaragtay aad lahaydeen aqoontaanada way hooseysaa maanta aqoontiina way sarreysaa si kastaba ujeedka kulankan ayaa ahaa dhiirigelinta haweenka leh hal abuurka ee ku nool xerooyinka barakacyaasha ah ee ku yaala magaalada kismaayo